kadib dagaal kooban oo ka dhacay xadka labada dal ee indiya iyo shiinaha kaasoo ay ku dhinteen ilaa iyo labaatan qof ayaa dadka reer indiya waxa ay ku baaqayaan in dalka shiinaha xiriirka dhaqaale loo jaro xiriirka dhaqaale ee labada dal ayaa lagu qiyaasaa ilaa iyo boqol milyan oo dollar haddaba haddii xiisadda labada dal ay sii kororto sidee ayuu noqonayaa mustaqbalka dhaqaalahaasi xoogga badan ee labada dal u dhexeeya warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya maxamed cabdi sandheere inkastoo iska horimaadkii toddobaadkii hore kadib aynan wax kale dhicin haddana labada dhinac waxay weli wadaan is-eedayn uu midba ka kale ku sheegayo inuu gardarradiisa ku lahaa haddaba intaynaan ka hadlin sida iswadaarsiga ganacsi ee labada dhinac uu noqonaya haddii xaaladdu sii adkaato bal aynu hor taagna tirada dadka ee labada dal iyo awoodda wax soo saar ee dadkooda waa kan brofesor xuseen warsame oo barakaha jaamacadda calgary ee dalka kanada wadasandheerow horta labada wadan dee dad jir ahaan way isku dhowdhow yihiin oo wadankaas indiya hadda wuxuu gaadhay hal dhibic saddex bilyan waxay dhahda amaad ma garanaysaa hal bilyan iyo saddex boqol oo milyan ayuu gaadhay shiinuhuna wax yar buu ka horeeyaa oo waa hal milyan iyo afar boqol hal bilyan iyo afar boqol oo milyan weliba waxaa laga yaabaa maadaama hadda shiinuhu aanu aada u dhalin waxaa laga yaabaa inuu dhowaan dhaafo indiya ay dhaafto marka waa labadii wadan adduunka ugu magaranaysaa tirada badnaa weeye xagga dhulka isma leeka oo magaranaysaa wadanka shiinaha afarlaab ka badan ka indiya dhinacana de waana dimuqraadiyad laakiin kuwaasi marka waxyaagaa in sii dhala mar dhinaca dhaqaalaha marka ay noqoto sidaas ay u kala badan yihiin dhinaca kale iyay u kala badan yihiin oo shanlaab ayay ku dhowdhowdahay intuu ka badan yahay shiinuhu wadanka la yidhaahda hindiya oo wadanka hindiya waxaa lagu qiyaasaa inay tahay wax soo saarkii sanadkii saddex trilyan ama waxay dhahdaan saddex kun oo bilyan ka kalna waa afar iyo toban kun oo bilyan yani afar iyo toban trilyan marka dhaqaalaha shiinuhu waaba ka labaadeed adduunka ugu xoog weynu maraykanka uuma dhaafsan marka labada wadan sidaas ayay runtii u kala xoog badan yihiin labadan wadan oo ka wada tirsan ururka asia pacific trade agreement ayaa isweydaarsaday dhaqaale aada weyn haddaba intee ayuu dhaqaalahaasi la egyahay horta xidhiir wanaagsan ayaa labadan wadan weligiiba dhex mari jiray oo dee laga soo bilaabo berigii magaranaysa silkiga adhu jira xariirta laga baaxushirayn jiray ayuu bilaabay baaxushirigoodu aad bay isku dhex galaan weliba markii xataa shiinahani uu noqonayay wadanka shiinaha weyn loo ictiraafayey ee taiwan marka hore kursa kufuraya loogu kacayay wadamadii ugu horreysay ictiraafay ayuu ka mid ahayd hindiya oo kun iyo sagaal boqol iyo konton ka baa infact sanadkan bay u dabamaadegayaan toddobaatan iyo jirkii xiriirkooga dhaqaalahooguna markaa sidaas oo kale ayuu isaguna isku dhexgolo hadda waxaa lagu qiyaasaa ilaa boqol bilyan wax ku dhow dhow wax yaradoo ka yar sagaashan ilaa boqol baa lagu qiyaasaa inay ay xiriirka dhaqaale yahay inkastoo inteeda badan uu yahay waxay ka soo dejisaa shiinaha oo boqolkiiba ilaa boqolkaas aan sheegay toddobaatan ka mid a toddobaatan milyan oo ka mid ah waa waxay shiinuhu u dhoofiyo wadanka la yidhaahdo indiya marka laba wadan xataa taa weliba kuma darayno hong kong iyo indiya inta udhaxayso lagu qiyaaso wax ku dhow afartan bilyan marka xidhiir xoog leh ayaa runtii u dhexeeya oo aan la yaraysan karin labada wadan inkastoon si cad loo ogeyn sababta gacanka hadalka keentay haddana waxaa wararku sheegayaan in dalka indiya uu xadka dhismo ka waday sida uu sharxayo cabdinuur maxamed cabdallah oo ka faallooda arrimaha amniga caalamka kuna sugan dalka ingiriiska dadka waxaa ka faallooda arrimaha siyaasadda ama arrimaha amniga waxay wax ka qoreen waxaa laleeyahay dalka indiya ayaa waddo waxay dhisayeen dhanka xuduudda ah waddadaas oo dhan dhaqaale iyo dhanka ganacsiga aan u malayn karo labada dalna maadaama ay yihiin labada dal oo koraya labada dan oo ugu dal oo ugu dad badan dunida marka waxaan u malaynayaa un arrintu inay dhanka dhaqaalaha iyo maadaama challenge ama uu jiro loolan xagga dhaqaalaha marka waxaa la odhan karaa un waa dhankaas wadadaas un baan dhihi karnaa baan u malaynayaa oo ay china dareentay inay wadadaasi haddii lasoo gaarsiiyo xuduudda ay waxoogaa dhaqaalaha dalka indiya ay korinay
isku dhacaas labada dhinac kadib waxaa jira dadaallo lagu doonayo in xiisada lagu qaboojiyo iyadoo madaxweynaha maraykanka donald trump uu mar fariin dhinaca twitterka ku qoray inuu diyaaru yahay in labada dhinac u dhexdhexaadiyo haddii haddaba xaaladda labada dhinac ay sii xumaato sidee ayuu noqonayaa xiriirka dhaqaale waa kan mar kale brofesor xuseen warsame oo ka hadlaya badeecadaha ugu badan ee labada dhinac isweydaarsadaan iyo sida uu muuqaalka dhaqaale noqon karo
u badan magaranaysa xagga electronicska waxyaalo badan xataa cottonka magaranaysa bay kala qaataan inkastoo ay dhinac kana ka qaataan xiriirka hadda shiinaha iyo u dhexeeya baakistan uu soo xoogeysanayo dhinacii cudbiga ay halkaa u yaro wareegeen oo waddankaa laftigiisa hadda la tarsamayo labaatan bilyan ayay u dhoofiyaan bakistan waana kuwa magaranaysa xiriir xoogla la samaysta oo dhinaca gadwaar iyo xiriirkaa u samaysta laakiin haddii uu dagaal dhex maro shiinaha iyo hindida ma aha markii u horreysay ee dagaal dhex maro laakiin dagaallo xoogla ma dhex maraan lixdan iyo labadii kun iyo sagaal boqol lix iyo labadii wuu dhex maray kun iyo sagaal boqol lix toddobadii wuu dhex maray kun iyo sagaal boqol sideetan toddobadii wuu dhex maray haddana way yala xallinaan markii dambe waxay ku gaadheen go-aan war kolley iyo kolle xuduudda waan isku laynanayo maganaysa bal yaanaan hub isku qaadanin marka bureed bay qaataan dagaalka markaa maalintii dawlad dhacay oo kale bureed iyo biro iyobuu ku dhacay haddii kale dhimashadu way uga badan lahayd intaas oo si khayr caadi uga badan lahayd marka horta dagaal weyn oo ka dhex dhaca kama baqayo laakiin haddii uu dhaco dagaalku ama uu xumaado oo hadda dad badan oo indida ah ayaa waxay leeyihiin dawladdooda ku cadaadinayaan inay ka baxaan baacmusharigan xooggale ay la leeyihiin shiinaha oo ay leeyihiin aan joojinna waxay noo soo dirayeen haddii markaa taasi ay dhacdo dabcan labada wadanba dhaawac wuu gaadhi laakiin xagga dhaqaalaha cidda dee aad u sii faa'iidaysay waa shiinaha oo maganaysa arrintaasi ay ku dhacayso laakiin lagama yaabo in arrintaasi dhacdo oo waxa dhexdhexaadinaya ururka ay ku wada jiraan ee asia pacific trade agreementiga la yidhaahdo ayaa dhexdhexaadinaya oo south koreana ku jirto bangladesh ku jirto laos ku jirto sirilan ku jirto baa dhexdhexaadinaya marka lagama yaaba inuu dhaco laakiin haddii uu dhaco cidda aad usii dhutinaysa waa shiinaha ayaan qabaa inkastoo laga yaabo inay u wareegaan dhinaca bakistan oo xoogooda halkaas sii saareen laakiin bakistan population badan ma leh oo laba boqol iyo labaatan bilyan milyan halka kuwan ay ka yihiin hal bilyan iyo saddex boqoloo milyan ay ka yihiin shiinaha iyo indiya oo kale ah dhaqaalaha labaad iyo ka shanaad ee dunida ayaa ah labada dal ee ugu dadka badan dunida islamarkaasna haysta hubka nuclearka warbixintaasina waxaa nala socodsiinayay maxamed cabdi xasan sandheer halkaad kala socoteena waa laanta afka soomaaliga ee v o a